xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka cosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahay bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dalbada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana caawa waxaa ugu dooroon maamulka galmudug oo bilaabaya ololaha dadka deegaanka lagu gaarsiinaya isticmaalka kalluunka iyo kheyraadka badda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug oo tababar ku saabsan fahanka xirfadaha iyo wadashaqaynta u furtay qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradaha maamulka galmudug faahfaahinno ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag maamulka galmudug oo ka hirgeliyey markii ugu horreysay deegaano ka tirsan gobolka mudug kaydadbiyood wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug oo tababar ku saabsan fahanka xirfadaha iyo wadashaqaynta u furtay qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradaha maamulka galmudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeene raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorrow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo isniin soo gelaysa axadna sii baxayso waana shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatana kusoo dhowaada warkaa intaa ka faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa booqasho iyo kormeer ku tegay wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda galmudug maxamed cabdi ee warbixinta warkaan inooga soo diray dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa maanta booqasho iyo kormeer ku tegay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug wasaaradda kalluumaysiga oo ay ka socdaan shaqooyin baaxad leh ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa kusoo dhoweeyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug mudane garaade yuusuf maxamuud iyo qaar kamid a shaqaalaha wasaaradda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid iyo mas-uuliyiinta weelisa ayaa waxa ay booqdeen qeybaha wasaaraddu ay ka kooban tahay iyadoona shaqooyin baaxad leh ay ka socdaan shaqaalaha wasaaradda ayaana madaxweyne ku-xigeenka uga warbixiyey howlaha halkani ka socda iyo sida ay bulshada ugu adeegaan la coordination meetingska oo miitino ka dhacaya deegaanada inlandka iyo weliba xeebahaba kuwaasoo dadka laga talagelinayay si guud mashaariicda markaa socota updateska ku aadan wasaaradda markaa waxay u qabsoomay iyo caqabadaha jiray iyo inahaas waxay kamid wasaaradda waxyaale ay qabatay oo dadku mataqaana maxay community engagementiga la sameynayo waxaa saddexaad noo ah training iyo capacity building waxaa la sameeyey training laga sameeyey magaalada hobyo kuwaasoo cooperativeska la siinayay fish processingka iyo preservationka sidoo kale waxaa la siiyey waxaa la bixiyey toban maalin training soconayay oo la siiyey mataqaana organization developmentska gaar ahaan horta achievementkeena all activities oo outputska waa qabanay just laba activity aanoo dhiman oo laga sameynayo ceelhuur iyo xaradheere ah iskaashatooyin loo hagaajina iyo tababarkooda ah achievement number two horta mashruucan saa'id ee deegaanka hobyo iyo xaradheere way anfacday oo maxaan u sameynay a lot of capacity building emergency response training aan u sameynay processing training fishka si aa loo qalajiyo iyo cooperativeska ah way cusub tahay iskaashatooyinka hobyo maxaa la sameeyey 2022 race project markaas way cusub tahay anaka galmudug iskaashatooyinkeena capacity building ay u baahan tahay markaas trainingkaas aan u qabanay achievement dhanka kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug mudane garaad yuusuf maxamuud ayaa madaxweyne ku-xigeenka uga warbixiyey shaqooyinka wasaaraddu ay qabato iyadoona hadda ay ku howlan tahay barista kalluunka bulshada reer galmudug dhammaanba loo gaarsiin lahaa isticmaalka kalluunka deegaanada dowlad goboleedka galmudug
mudane madaxweyne sidaa aragtay xafiisyada wasaaraddu dee waa cusub tahay xafiisyadeeda iyo maxay tahay howlwadeennada oo runtii kaaga warbixiyey departmentska howlaha ay hayaan runtii waa waxay ahayd inaan kaaga mahad celino inaad dee soo kormeerto shaqadeennana aragto runtii dowladda iyo madaxtooyadana ay ogaato howlaha aan runtii halkan ka hayno farxaday noo tahay waxaad runtii halkan prestationada lagaaga sameeyena aad ka aragtay achievementska ama guulaha runtii wasaaraddu ay gaartay iyo caqabadaha haysta oo ay runtii tahay dee caqabad guud oo industriga fishinka dhan oo dalka haysta oon annaga nagu gooni ahayn runtiina dowladda federaalka iyo de wasaaradaha qaabilsanna arrinkaas laga wada shaqaynayo sidii runtii caqabadahaas looga gudbi lahaa Ee, mudan madaxweyne sida halkan een, agaasimaha qorsheyntu iyo ay ka sheegeen iyo ubax oo ayadana runtii barstationa la jeediyey annaga waxaan la falgalnaa dadka dadka ugu tabarta yar oo ah dadka xeebaha runtii jooga ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug shaqada adag oo bulshada reer galmudug ay u hayaan wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday olole bulshada reer galmudug lagu gaarsiinayo barista kalluunka iyadoona deegaanada galmudug qaarkood la gaarsiiyey hadday tahay dekadii hobyo mardhow la dhisi rabo ee, oo mataqaanaa bajetka galmudug intiisa badan uu xagga ka soo bixi doono ilaahay haduu yidhaahdo hadday tahay kalluumaysigu aan dhiirigelin doonno oon mataqaanaa sare u qaadi doonno suuqyo ee, loo iibgeeyana aan u raadin doonno iyo hadday tahay shidaalkii ee, kheyraadkii ku jiray badda shidaalkii oo hadda broseskiisu socdo ee, baaritaankiisuna uu socdo aanan rajeynayno ilaahay haduu yidhaahdo labada kun iyo shan iyo labaatanka ee, dhammaadkeeda in guulo waaweyn laga gaaro oo soomaaliya isbedel weyn uu ka dhaco oo dhanka dhaqaalaha oo dhanka shidaalka ah Een, haddii geel iyo dhul iyo ee, reer mudug iyo reer galguduud ay isku haysan jireen hadda baddaan aadnay marka fursadda ugu badan dhanka badday ka jirta wasaaraddanaana mataqaanaa u ah ee, gateway u ah oo ridii laga gelayo ku ah marka wasiir waxaan rajeynayaa in la dhiirigeliyo ee, oo wacyigelin kambayno kala duwan oo wacyigelina la sameeyo maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo cadaado dhulsamareeb wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug ayaa tababar ku saabsan fahanka iyo xirfadaha iyo wadashaqaynta u furtay qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradaha maamulka galmudug cabdulaahi warsamo rooble warbixinta warkaan usamareeb inooga soo diray wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug ayaa tababar u furtay qaar ka mid ah dhallinyarada shaqaalaha wasaaradaha ee dowladda galmudug tababarkan oo ka dhacay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ayaa ku saabsanaa sare u qaadidda fahamka xirfadaha iyo wadashaqaynta hay-adaha dowladda iyada oo sidoo kale tababarkan uu ka caawinaya shaqaalaha wadashaqaynta wasaaradaha gudahooda iyo la shaqaynta isku xirka wasaaradaha kale tababarkan oo ay ka faa'iidaysteen agaasimayaasha iyo howlwadeennada wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa si rasmiya u furay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug mudane cabdiwahaab sheekh abuukar nuur oo sheegay in tababarada noocan oo kale ah ay xoojinayaan xafiisyada hay-adaha dowladda iyo wada shaqaynta wasaaradaha kale taasi oo kor u qaadaysa tayada shaqada iyo shaqaalaha habka maamulka iyo xiriirka wada shaqayntooda cali maxamuud faarax cali seeko wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug ayaa kula dardaarmay dhallinyarada fursadda u heshay tababaradan inay ku dadaalaan ka faa'iidaysiga tababarada noocan oo kale ah ee waxtaraya aqoontooda shaqo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo dhowaan isbeddel lagu sameeyey ayaa sare u qaaday dadaalka ay gelinayso waxsaarka dhallinyarada iyo sidoo kale xirfadahooda waxaana muddooyinkii u dambeeyey wasiirka cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo isbeddello ku sameeyey hogaanada dhallinyarada ee degmooyinka iyo sidoo kale kuwa xiriirka isboortiga cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb wasaaradda howlaha guud iyo dibidhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sigootin u samaysay shan iyo labaatan injineer oo daraasad kusoo samayn doona wadooyinka burbursan ee gobolada dalka warbixinta warkan cabdirasaaq sheekeye ayaa nooga soo diray magaalada muqdisho munaasabadan oo lagu sagootinayey injineero soomaaliyeed oo ka mid a howlwadeennada wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur injineeradan maanta munaasabadda loo sameeyey ayaa soo qiimeyn doona xaaladaha burburka gaaray waddooyinka isku xidha gobollada dalka iyo kuwa dhexmara magaalooyinka waaweyn ee dalka injineeradan oo ay tiradoodu ay tahay ilaa iyo shan iyo labaatan ayay wasaaraddu qorshaysay inay ka howlgalaan dhammaanba maamul goboleedada dalka ka jira kuwaasi oo ay dowladda federaalkaahi ay qorsheynayso inay si siman ay uga wada faa'iidaystaan qorshaha horumarinta waddooyinka iyo dib u hagaajintooda oo ay waddo dowladda federaalk ee soomaaliya wasiir doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka howlaha guud iyo dib udhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo sagootinta kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in markii ugu horreysay maanta ay wasaaradda u suura gashay burburkii kadib in ay dirto shan iyo labaatan injineero oo qiimeyn deg deg ahi ku soo sameeya kaabayaasha dhaqaalaha dalka gaar ahaan waddooyinka buundooyinka iyo dhismayaasha kale ee dalka waxay noqonaysaa markii ugu horeeyey afariyo soddon sano kadib aan muxuu ahaay tiimam injineera ah loo diro dalka qaybihiisa kala duwan loo diro ayay noqonaysaa oo muxuu ahaay kasoo sameeya daraasaad dibudhiskii dalka sidii loo samayn lahaa ee kasoo sameeya oo weliba daraasaad muxuu ahaayey ah ee farsamo oo aada u sarreysa ah ee muxuu ahaay loo diro oo muxuu ahaay laga dhaqangeliyo dalka waa intii burburka ka dambeysay oo dhan waa markii ugu horreysay weeye waxaanan ku faraxsannahay inay muxuu ahaa runtii ay wasaaraddu ay muxuu ahaay u guntanto howlahaas muxuu ahaay ayna midho dhal noqdaan haddii ilaahay yidhaahdo wasiirka oo sidoo kale ka hadlay muddada ay hawshan daraasaynta iyo qiimaynta ahi ay socon doonto ayaa sheegay wasaaraddu qaybtan hore ee daraasaadka koowaad waxay ku samayn doontaa insha alla muddo kaaban oo aan muxuu ahaay laba usbuuc ka badnayn ay ku samayn doontaa haddii ilaahay yidhaahdo ama ka yarba waxaa kaloo markaa xigi doonta in daraasaadkaasi lagu samayn doono muxuu ahaay falanqayn dheer oo cilmiyeed lagu samayn doono ayaa muxuu ahaay iman doonta kadibna lagu bixin doono muxuu ahaay qiimayntii dibudhiskaas dhulkaas sidii loo dhisi lahaa in iyadana muxuu ahaay haddana ay qaybo kale ay samayn doonaan bay ka mid tahay hadda maanta waxay daraasadani na siinaysaa astaynta meelaha suuragalka ah ee muxuu ahaayey laga laga dhisi karo ama muxuu ahaayey information iyo warbixin laga heli karo si muxuu ahaayey loogu sameeyo daraasaadka ku xiga ee qiimaynta dhismaha muxuu ahaayey ee jidadkaasi ay noqon doonto injineeradan howlaha shaqo u kala aadaya maamul goboleedyada dalka ayaa dhowaan waxa ay ka soo laabteen tababaro khibradeed oo ay ku soo qaateen dalka dibaddiisa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye maamulka galmudug ayaa ka hirgeliyey markii ugu horreysay deegaano ka tirsan gobolka mudug kaydad biyood kuwaasoy ka faa'iidaysan doona dadka reer guuraaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta warkan gaalkacyo inooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka samafalka iyo horumarinta mashaariicda maamulka gobolka mudug ee galmudug dictor badel sheekh liibaan maxamed ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid a deegaanada dhaca waqooyi bari gobolka mudug waxaana gudoomiyuhu uu kormeerkiisa ku tegay deegaanada qoryoweyn deerkudhac iyo xingod kuwaasoo ay horey uga jireen xaalado biyoyari balse haatan maamulka galmudug uu ka hirgeliyey kaydad biyood kuwaasoo ay bulshadu ka mahad celiyeen gudoomiye ku-xigeenka ayaa intii kormeerkiisa ku guda jiray qiimeyn ku sameeyey mashaariicda biyood ee laga hirgeliyey deegaanada uu tegay qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanadaasi ayaana warbaahinta uga warramay dhibaatooyinka dhinaca biyola-aaneed ee ka jira deegaanadaasi iyagoona ka mahad celiyey mashruucan laga fuliyo deegaanadooda
meel shaqadaani inta la qabta aad bay u wanaagsanta wax dhibaya kama jiraan baagga dadka deegaanka waa ku qancay haanta waa ku qancay waastooyinka waa ku qancay in allaalay intii la qabta dadka deegaanka waa ku qancay aad bayna u soo dhoweeyeen aad bayna dalka wax u taraysaa iyo meesha meeshaan meelo badan baa hoos taga aan wax biyaa lahayn ceelkaana biyo waxa u ahaa matoor xaraari ka batay oo macaa wejiga marka la warsado buurar ka soo baxaan dadka baa biyo u ahaa halka kan markii la arkay marka aad baa lagu qancay in aad looga faa'iidaysto mashruuc hadda ka hor noola fuliyo deerkudhac meel la yidhaahdo ah biyaheedii waxaa caba budbud ceel dibir ceelka la yidhaahdo afbarwaaqo ceelka la yidhaahdo jimaale aad bay mataqaana uga faa'iidaysan saddex meelood meesheedna ma dhammaa meeshaan tanoo marka biyo galaan waxaan u malaynaynaa inay xataa ilaa kaalkacya ka faa'iidaysato ilaa meeshaan oo kale weli lama waxayna meeshaan oo kale marka raggii waxeeyey raggii ka soo shaqeeyey hay-addu noo keentay aad bay u mahadsan yihin tan ka soo shaqaysay ama dowlad ha ahaato ama hay-a ha ahaato ama haddii shaqaale ama kamberi ha ahaado oo ka soo shaqaysana waa u mahad celinaynaa iyagana boqolkii boqol baan u mahad celinaynaa haddaan deegaanka xogoodan nahay waxaa weeye sida shaqada loo qabtay ama ay hadda ay u socoto aadaan ugu faraxsannahay oo haddii ilahay kuuna yahay biyaha iyo kaydkan loogu dadaalay waan u mahad celinayna waana ku farax gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug dictor badel sheekh liibaan ayaa isla dhankiisa ka hadlay dadaalka dowlad goboleedka galmudug uu uga jiro dhammaystirka baahiyaha bulshada ee ka jira deegaanada fogfog ee gobolka mudug mashruucan runtii wuxuu ka mid yahay mashruucyada loogu talagalay waxaa layihahda dadka xoolo dhaqatada ah oo la rabo in dadka ay xoolo dhaqatadu ay ka faa'iidaystaan oo biyuhu muddo dheer ugu kaydsamaan si xooluhu ay cunnadii iyo biyihii isku helaan meelaha qaarna aan rabno mashruucan laftigiisa maadaama mashruuc ballaaran uu yahay in xoolo dhaqato beeraley laga dhigo beero xataa laga sameeyo meesha u dhow oo maadaama biyo badan uu qabanhayo mar labaad iyo mar saddex waxaan mahad celinaynaa kambaniyga dhisay hawshaan iyo african development ban iyo igad iyo dowladda galmudug oo runtii mas-uuliyad gaara iska saartay intaa ka gadaal waxaan rabnaa inaan raahno xaqiijinno maanta goobjoog inaan ka nahay in kambaniga hydrom hon uu fuliyey mashruucaasi oo runtii gebagebe ku dhow yahay ilahay idinka aad iyo aad uga mahad celinaynaa runtii waxayna tusinaysaa khibradooda muddada dheer ee dhowr iyo tobanka sano ka badan ay ka shaqaynayeen east africa oo dhan cabdirasaaq maxamed axmed radio cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug faafayno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal tan iyo shalayto ka socday degmada ceergaabo ee gobolka sanaag warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalaha ka socday magaalada ceerigaabo kaasoo soo gaara gabaldhici caawa waxaana lagu soo warramaya in dagaalkaasi uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ee ss khaatuma iyo somalilan ayaa guulo ka sheegtay dagaalka tan iyo shalay ka socday degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag ma jirto ilaa hadda cid ku baxday joojinta dagaalka u dhexeeya somalilan iyo sidoo kale ss khaatuma waxaana ah magaalada ka barakacay inta badan dadkii deganaa gurmadyaha ayaa lagu soo warramaya inay soo kala gaareen dhinacyada ss khaatuma iyo somalilan maamulka somalilan keenan ayaa sheegay in ay ka sifayn doonaan kooxaha soo weeraray magaalada erigabe xarunta gobolka sanaaga taliyaha booliska magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ayaa booqday masjidka abubakar oo labadii maaline lasoo dhaafay lahakiya daruustii diiniga ahayd ee ka socotay arrimo amni darteed cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warbixinta warkan inooga soo diray maraykanka masaajidka abubakar ee ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa la hakiyey howlihii diiniga ahaa ee ka socday kadib markii laamaha amniga lagu wargeliyey arrimo la xidhiidha amniga halkan waa gudaha masaajidka abubakar waxaana laamaha amnigu lagu wargeliyey in amniga masaajidka uu yahay mid aan sugnayn sidaa darteedna la hakiyey casharadii diiniga ahayd oo ka socday dhinaca dugsiga iyo weliba jaamacadda haddaba waxaa masaajidka galabta soo booqday taliyaha ciidanka booliska magaalada minneabolis jiif hero isagoo u kurgalaya xaaladda masaajidka islamarkaasna warbixin uga siday dhanka dadkii khalkhalgeliyey amniga jiif hero oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa yidhi Last night, Minneapolis police received a 911 call here at the masjid uh, indicating that there were some threats made online. The police responded uh, and found that a video had been posted on TikTok uh, indicating that someone was threatening uh, violence here at the masjid. Uh, the police initiated an investigation overnight. Uh, we've gotten help from the Bureau of Criminal uh, Apprehension, BCA, uh, as well as the FBI. Uh, and all the information we have at this time indicates that there is no credibility uh, to this threat. Uh, that being said, we're going to continue the investigation to try and identify the person that was responsible for posting this video threatening uh, the masjid here, and we're going to increase our police presence. So people coming to pray at the masjid will see uh, o- officers in the area and at, and at the masjid to make sure that people stay safe.
dhanka kale dr sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah hogaanka masaajid markaska abubakar oo asna la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa dadweynaha soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay inay isdejiyaan islamarkaasna oo sheegay in lamaha amnigu aysan ahayn xaalad aad iyo aad u murugsan balse ee loo baahanya markasta in l- la digtoonaado islamarkaasna ay dadka soomaaliyeed ee iska foojignaadaan markastoo ay joogaanba Eh, waa masaajidka abubakar sidiiq magaalada minneapolis gobolka minnesota Eh, waxaan eh, insha allah eh, dadka muslimiinta iyo soomaalida gaar ahaan wargelinaynaa Eh, booliiska ayaa habeen hore eh, shalay eh, eh, jimcihii ayuu wuxuu yiri habeennimadeedii eh, ta- waxaan helay war- eh, message thre- thread ah oo hadadaad ah oo uu eh, wiilal cadaana uu leeyahay maaragtay masaajidkan waxyeelaynaa iyo wax saas oo kale ah marka arrintaasa eh, runtii booliiska booliisa u yimideen Eh, communitygana hegan ay gelisay annaga masaajidka eh, maamulkiisii waxaan nidhi markaa arrintaa ha loo eh, eh, hala fasaxo ardayda wax ku dhigata maantoo sabti ah oo oo sabtiga iyo axadda ay wax ku dhigtaan weekendiga aad u- dad aad u fara badan waxaa lagu dhigtaa dugsiga qur-aanka waxaa lagu dhigtaa jaamacad waxaa lagu dhigtaa machad ilaa laba kun oo qof baa waxaa ku barataa dadkana oo ku tukadaan marka waxaan idhi eh, maadaama hadadaadan ay jirto eh, ha la fasaxo maanta marka booliiska cawada noo yimid eh, chief booliiska ninka madaxda u ah eh, wuxuu noo sheegay arrinta in ay eh, ku daba jiraan welina aysan wax rasmi ahaynin laakiin ay khatar eh, keeni karto eh, in la qaato dhinaca eh, eh, ammaanka dhinaca khayr wax kama dhiba shar u toogahay in maaragtay safetiga xaggiisa la qaato saasaan weekendiga u fasaxnay ardayda insha allah wixii soo kordhana eh, waa la soconayn haddii laa yidhaahdo maraykan waa la wada hubaysan yahay dadkoo dhan hubay haystaan Eh, waxaa ka dhacaya shuutina wuxuu ka dhacayaa meelo fara badan oo maraykanka oo xataa muslim ahayn marka eh, in arrintaas loo foojignaada ayaa annaga go-aan ku gaarnay Eh, insha allahu tacaala masaajidka waa nabad haddii ilaah yidhaahdo wax hadda ka hor ka dhacayna ma jiraan haddana insha allah waxaan rajeynaya waxba ilaahay ka ridin Eh, masaajida dhanna ilaahay inuu nabad yeelaan rajeynayna insha allah haddii ilaah yidhaahdo Eh, safetyga ammaankana waa muhiim saasaan markaa u fasaxnay Eh, dadka muslimiinta ah dhammaan maaragtay soomaaliyeed meel kastay joogaan Eh, minnesota waa ku xiran yihiin dadka Eh, waa nabad qabnaa insha allahu tacaala masaajidkana dacwadii waa socotaa wax walba waa okay alxamdulilah booliiskana caaw wuxuu noo sheegay in ay ay arrintu aada khatar u ahayn oo dadkii ay la-yihiin wax la isticmaalay ay yihiin oo magacyo beena isticmaalay inay yihiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa securitygeena ammaankeenna waa leenahay yacni wax kasta waxaan safetygeena waa ilaashanaynaa insha allahu tacaala waxaan rajeynaa insha allah khayr iyo wanaag masaajidada ku yaala dalka maraykan ayaa waxa ay kala kulmaan cadaadis arrimaha muslim nacaybka iyadoo masaajida ku yaala gobolka minnesotana ay soo gaareen falal lidi ku ah amniga cabdixakiin cabdi ismaaciil madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa daafuray shirweynaha shan iyo tobanaad ee ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaaliya shucayb maxamed cali ee warbixinta warkaan muqdisho inooga soo diray muddo soddon iyo shan sano ah kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dahfuray shirweynaha shan iyo tobnaad ee ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaaliyeed kaasi oo aqoon-yahanka xeeldheerayaasha iyo khubarada soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah ee ka qaybgelaya ay ku dul istaagayaan caqabadaha dowladnimo horumar amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee ku horgudban horumarka dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir ayaa tilmaamay in shirkani kusoo beegmay wakhti muhiim ah oo horumar xoogan uu sameeyey nidaamka dowladnimo ee soomaaliya isaga oo ka dalbaday quburada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee shirka ka qaybgelaya inay si dhaba u dul istaagaan caqabadaha weli hortaagan horukaca ummadda soomaaliyeed duruufaheenna uu egyahay aqoon-yahanka soomaaliyeed laakiin waxaa la rabaa inuu duruufaheenna uu ka duwanaado aqoon-yahanku waa midka ummadda dhisayo oo la rabo ummaddu isagu in ay ayato waxaan jeclahay laba fariimood inaan halkan ka diro midda koowaad waxaa weeye in jaamacadaha dalkeenna ku yaalla gaar ahaan kuwa muqdisho iyo bahda warbaahintaba ay ka faa-iideystaan aqoon-yahanada yimid oo ay waraysiyo ka qaadaan oo ay taariikh ka qaadaan oo runtii wax badan oo aqoona oo aan sahlanayn ama loo safri lahay dadkii hayay ayaa nala jooga fariinteyda kalena waxa ay u socotaa aqoon-yahanada naftooda bulshadiinnii aada u timaadeen tii aada wax ka qori jirteen tii aada daraasaadka ka samayn jirteen oo laga yaabo inaydan fursad u helin dadkeedii inaad aragtaan laakiin buwaagteedii iyo filimadeedii inaad fiirsateen iyagiibaad dhex joogtaan waxa ay leeyihiin dad da-yar ah oo maanta dadka waxbarta iyo dadka waxbara oo dalkan jooga badankood waxa ay dhasheen soddon iyo shantii sano ee shirweynahan uu ka maqnaa magaalada muqdisho marka iyaduna fursad kale inay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo khudbad ka jeediyey shirkan ayaa dul istaagay ahmiyadda ay dowlad dhiska iyo soo kabashada qaranka soomaaliyeed u leedahay in hab cilmiyeysan loo darso caqabadaha ku gudban horumarka dowladnimo dhaqaale iyo aqoon ee ummadda soomaaliyeed isaga oo tilmaamay in dowladda ay ka go-an tahay garab istaagga aqoon-yahanka iyo cilmibaarayaasha soomaaliyeed si xal waaro loogu helo mushkiladaha hortaagan isku filnaanshaha dadka soomaaliyeed
ummadnimadeenna tiirarkii waan leennahay laakiin wixii isku xirayey ee dowladnimadii iyo dowladdu inay xoogeysato iyo inay dalku dowlad leeyahay dowladdaasoo xambaarsan rasaaradda ummadnimo waayo waxaan u baahannahay dowladdii ayaan la hardamaynaa dhismaheedii muddo soddon iyo afar sano ah maalin walba maalinta ka dambeysa iyo sanad walba sanadka ka dambeeyana waa fiicannahay soddon iyo dhowrkaas sane aan noqday maalin la jiifay ma jirin waa intaa waa la dadaalayay laakiin waxaan dhihi karnaa dadaalkeenna xoogaa yar gaabisaa ku jira socodkeenna gaabisaa ku jira marka safarkii muddo kooban meesha aan ku gaari lahayn ayaa waxay nagu qaadanay inaan muddo dheer ku gaarno waxaasi markaa waxay u baahan tahay waxyaaba qaarkood wax kasta oo wanaag ah oo qofi rabo ama qola rabto ama ummadi rabtana qiimi loo bixiyay leeyihiin wax qiimi la-aan imanaya ma jiraan shakiga cabsida maxaanku yirahdaa rabitaanka zaa-idka waxyaabaha qaarkiis ah waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inaan tanasulka inaan ka sameyno aan u baahannahay oo aan u tanasulno waxa weyn ee aan rabno ee ah dalkani ummadani inay dib u midowda isqabsato dowladna ay yeelato
shirweynaha meertada shan iyo tobnaad ee ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaaliyeed oo markiisii ugu horreysay muqdisho lagu qabtay sannadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii muqdisho mar uu ku qabsoomana ay u dambeysay sannadii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ayaa sanadkan waxaa ka qaybgelaya in ka badan afar boqo oo ergo ah kuwaasi oo isugu jira aqoon-yahano soomaaliyeed cilmi baarayaal caalami ah iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta jaamacadaha geeska afrika waxaana gebagabada shirkan laga soo saari doonaa daraasado ku saabsan horumarinta mujtamaca soomaaliyeed shucayb maxamed cali intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeenay raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan aad ka dhagaysanayseen warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah